bismillaahi raxmaan raxiim kula wanaagsan halkani waa himila f m megahertis kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijka aqoon kaal oo ah todobaadle hadahan oo kale aad maqashaan barnaamijkan waxaan kusoo gudbinaa macluumaad la xiriira aqoonta iyo waxbarashada waxaan diiradda ku saarnaa waxbarashada soomaalida caqabadaha iyo horumarada tacliinta dalka toddobaadkanna waxaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa kalaas maxaa layidhahdaa oo aan la tegaynin oo ardadii aynan fadhiisanaynin fasalkii si maxaa layidhahdaa ay isku arkayaan macalinkii iyo ardaygii si ka duwan sidii hore ee aan u barannay maxaa la yidhaahdaa online learning ama waxbarashada internetka wareysi ayaanu idinkaga haynaa waxaa soo saaray barnaamijka halkana kasoo jeedinaya anigoo caaisho nur aadan ah yaasir yayoome ayaa ii farsameynaya soo dhowaada saaxiibayaal hagaaga aynu gudaha u galno barnaamijka waxbarashada online-ka ah ee internet-ka waa hanaan qof kasta oo doonaya inuu waxbarto u sahla inuu aqoon iyo xirfado ka barto goob waxbarasho isaga oo aanan fasal u tegin waxaa la marayaa heerar jaamacadaha dunida ay aqbalaan in ay ardayda waxbarashada u qalmo qaabilaan iyadoo aan la tixgelinin juqraafi ahaan iyo wadanka ay joogaan balse xusuusnow in habkan uu leeyahay cilado sida in ay adkaato hubinta saxnaanshaha xarunta aad doonayso in aad wax ka barato ujeedka ayaa ah in tacliinta la ballaariyo sida ay bulshooyinka oo idil u noqdaan kuwa leh xirfado ka caawiya helidda nolol wanaagsan qiimaha ugu weyn cilmiga waa in horumar dhinac badan leh la xaqiijiyo waxaana mida keenaysa in la badiyo hababka wax lagu baran karo waxbarashadu waxa ay leedahay howlo badan oo la derso waxay kaaga baahan tahay dadaal iyo waqti aad kaga miro dhaliso iyadoo culeysaad iyo kuwo kale laga duulayo ayaa la hindisay habkan marka online wax ku baranaysid waxaad isku wadan kartaa shaqooyinkaaga iyo dhigashada duruusta waxaa muhiim ah in aad waqhtigaada qorsheyso kuna leylido doodaha muuqaalka ee mararka qaar la galo waa tallaabooyinka kuu horseedi kara in aad si wacan uga faa'iidaysato haddaba maxay tahay baahida keentay in online wax lagu barto sideese ugu horumarin kartaa xirfadahaaga waxbarasho si aan xog badan uga ogaano weydiimahaas iyo kuwo kale waxaan hordhignay injineer maxamed xasan faarax guutaale oo ah kaaliyaha xafiiska guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee jaamacadda muqdisho caasho waad mahadsan tahay waa su-aal aada muhiim u ah bulshada maanta ina maqlaysana ay aada ugu baahan yihiin inay wax badan ka ogaadaan marka hore dunida aan maanta ku noolnahay wax badan baa isbedbedelay isbedbedelkaas waxaa qeyb ka ahaa in dunida uu kusoo biiray wax la yidhaahdo internetka internetka oo dunida kusoo biiray waxa uu keensaday in wax badan uu ka bedelo qaab nololeedka bulshada caalamka ku nool taas ayaa waxay keenaysaa wax badan oo bulshada maxaa la yidhahdaa sida ay wax u baran lahaayeen siday u ganacsan lahaayeen siyaabo badan in isbeddel ku yimaado sida aan ognahay marka aan fiirino internetka waxyaabaha uu keensaday waxaa ka mid ah in dadkii si ka duwan siyaabihii hore ay wax u baran jireen in ay ku soo biirtay dunida oo la yidhaahdo online learning ama class maxaa la yidhahdaa oo aan la tegaynin oo ardadii aynan fadhiisanaynin fasalkii si maxaa la yidhahdaa ay isku arkayaan macalinkii iyo ardaygii si ka duwan sidii hore ee aan u barannay taas ayaa waxay keentay marka in uu soo baxo waxaa la yidhahdo class online ah faa-iidana waa uu leeyahay wax kastoo dunida ku soo biira ku cusboonaada culeysyana way leeyihiin laakiin waxaa keenay in online learningka ay dadku wax ku bartaan waxa waaye number one waa internetkaas oo cid kasta oo maanta available uu yahay oo internetkii heli kartaa waxaa u suurtagelaya inay dhigato galaas online ah waa tahay xirfadee laga baran karaa marka internetka
haddii aan ka hadalno xirfadaha dadku inta badan ay adeegsadaan waa inta badan waa lagu baran karaa keliya waxay ku xiran tahay sida xirfadda la rabo in la barto qaabkee ay tahay waxay u baahan tahay requirements ah ayay ku xiran tahay marka haddii xirfaddaas cid taqaana oo onlinekii ku darsi karta oo ardadii wax ku bari karta materialkiina haysata ay jirto ay suurtagal tahay xirfad kasta oo maanta suurtagal ah in la barto waa lagu baran karaa way jiraan xirfado qaar u baahan in ardaydii ay practical sameeyaan oo maxaa la yidhaahdaa wixii ay baranayeen ay isdul taagaan u baahan maxaa la yidhahdaa in macalinkii uu dul taagnaado wax badan laga saxo way jiraan laakiin haddana ayadaas nafteeda waxaan aaminsannahay haddii ayna maanta suurtagal ahayn in mustaqbalka dhow nafteeda loo heli doono xal waa tahay ustaadii waxbarashada internetka ee laga barto ma tahay mid la aqoonsan yahay oo shaqo lagu heli karo oo ayaadhowna aqbali karaan xarumaha waxbarasho
sidaan ognahay internetka marka si online wax lagu baranayo cidda online-ka rabta inay marka hore dadka wax ku bartaahu waa asal marka hore inay haysato certificate ay dadka inay wax ku barta ay tahay way jiraan internetka waxyaabo badan oo maxaa la yidhaahdaa oo trustiga marka la fiiriyo dhinaceeda caqabad ku ah oo in la is-aamino ah laakiin haddana haddii ay jirto cid markiidii horeba certificate haysatay in ay wax bari karto sida jaamacadaha la yaqaano oo aqoonta loo leeyahay hay-adaha bara maxaa layihahda dadka cilmiyada kala duwan qofkii iska rajisgareeya ee ka dhammaysta requirementskii iyo wixii loogu talagalay mawaadaas ee shahaado ka qaata waa la aqoonsanaan karaa waana la isku halleyn karaa wayna jiraan shahaadooyin sidaasoo kaletay dad ku qaataan haddana ku shaqaysta oo weliba laga yaabo in maxaa la yihahdaa high salary ay ku heli karaan oo noloshoodii hore wax badan ka bedeli karaa sidaa waxaa jiro imtixaanad lagu galo online qofka intuu soo diyaariyo sida aan naqaano waxbarashadan accountingka qaybta layihahdo a c c ed oo kale luqadaha ingiliishka oo kale dadka raba tuvalka iyo kuwa lamidka ah qofka intuu isu soo diyaariyo yaa waxaa jira santaro laga galo yacni way jiraan marka kuwa sidaasoo kaleeta ah oo lagu kalsoon yahay lana yaqaano qofka waxaa muhiima cidda uu wax ka baranaya online-ka in markeedii hore uu hubiyo ma tahay waxan aad baranayso cidda aad ka baranayso qof la hubo oo sax ah ciddii saxdahayd aday ay tahay shahaadooyinkooda waa lagu kalsoonaan karaa shaqana waa lagu helayaa wayna dhacdaa ficlan lacag la-aan miyaa lagu bartaa mise waxbarashada online-ka
waxbarashada online-ka ah waxay ku xiran tahay cidda marka hore diyaarinaysa contentiga ayada ayaa waxay u arki kartaa in qeybna ay free ka dhigto qeybna ay ka dhigto maxaa la yidhahdaa fee laakiin mar walbaba markii laisuu barbardhigo tii waxbarashadii hore ee traditionalka ahayd iyo middan online-ka ah waxaa cost yar inta badan middan online-ka ah oo ardada maxaa la yidhahdaa jaabka iska yar dadka iska danta yarta inta badan haddii ay heli karaan internetka waxaa suurtagal ah koras aada u baahnayd oo muddo aad raadinaysay inaad ku hesho free ama inaad ku hesho lacag jaban waa tahay maxay tahay marka farqiga u dhexeeya ardayga inuu wax ku barto online iyo in kale adigoo ka fiirinaya fursadaha iyo culeysahaadka ka iman kara markaan fiirino dhinaca ardayga marka uu online wax ku baranayo dhinacna fursaduu kaga helayaa opportunities ama maxaa le wax leeda advantages dhinac kaletana waxaa barbar socda culaysyo ku imaan kara asaga xaggiisa haddii aan ka fiirino dhinaca waxyaabaha uu fursadaha uu ku heli karo waxaa ka mid ah waqti badan oo uga bixi lahaa in maxaa le transportation iyo class inuu tuu fadhiisto kaga bixi lahaa uu safro goobtii wax ku baran lahaa iyo maxaa leedaha caqabadii u kala kulmi lahaa in loo baaqaamiyo waqtigaas maxaa leedaha keliya uu onlinekiisa uu wax ku dhigan karo asigoo gurigiisii joogo xafiiskiisii joogo yacni taas waa faa'iido uu heli karo ardayga maxaalida online wax ku baranaya waxyaabaha uu kaloo heli karo waxaa ka mid a ardayga wax ku baranaya online-ka in maxaa la yidhahdaa adduunka qeybihiisa kala duwan darsi ka baxaya inuu heli karo maxaa leedaa asigoo gurigiisa jooga asoo dalkiisii aan ka tegin oo maxaa leedaa faa'iidadaasna uu haystaa waxyaabaha kale uu heli karo waxaa ka mid a in si fudud macne maxaa leedaha resourceska iyo waxaa materialka wax lagu baranayo in ardadu ay sheergarayn karaan oo ay maxaa leedaha wada qaybsan karaan waxaa ayadana fursad kaleta uu heli karaa ardayga wax baranaya in macalimiin uunan garanaynin ama uu u baahnaa in maaragtay wax ka barto laga yaabo dalkiisana ayna joogin ama ayna imaan karin inuu si maxaa la yihahdaa ku helo isagoo gurgiisi joogo dalkiisii aan ka tegin waxyaabahaas marka waxaan dhihi karnaa waa fursadaha maxaa la yihahdaa uu heli kara ardayga waxyaabaha uu heli karo fursadaha waxaa kasii mid ah in time tablkiisa iyo maxaa la yidhahdaa qaabka jadwalka uu samaysanayo ardayga ay asaga ku xiran tahay maadaama wixii ay online yihiin keliya asaga ayaa waqtiga uu doono u qoondaysan kara tusaale ahaan hadduu rabo habeenkii uu ka dhigan karaa subaxdii uu ka dhigan karaa asagoo gaarigiisa saaran inta uu sii safraayo uu waddada ku jiro waxyaabahaasoo dhan waxay noqon doontaa waa fursadaha horyaalla ardayga online-ka wax ku baranaya waxaa iyadana la mid ah in uu heli karo different courses fara badan oo kala duwan oo maanta midaan qaadanayo beritana midaan kala qaadan karo waxyaabahaas waa fursadaha ardayga horyaalla online wax ku baranaya way jiraan caqabado iska imaan kara oo qabsan kara ardadeena khaasatan kuwana ku nool dalkeena oo laga yaabo caqabadaas in iska jiraan adduunka guud ahaan haba loosii kala darnaado waxaa caqabadaha ka mida kow waxaa la yidhahdo internet connection problems yacni ardayga waxaa muhiima si online horta wax ugu barto waa inuu haystaa internetka hadduuna haysanin macnaheed waxa waaye online waxba kuma baran karo hadduu haysto laakiin internetka uu daciif ku yahayna ayadana waa caqabad kaleto waxaa laga yaabaa contentiskii iyo materialkii u baahnaa inuu adeegsado inayna sidii la rabay aynan usoo gaarin waa caqabad caqabadaha kale ee qabsan kara ama ardayda ku baranaya onlineka waxaa ka mid ah ardayga wax ku baranaya onlineka waxaa laga rabaa inuu noqdo qof oo technically skills u leh in maxaa la yidhahdaa isticmaalka webkii iyo maxaa la yidhahdaa qaabka navigationka uu samayn lahaa ayadaasna waa muhiim ardayga inuu helaa waxyaabaha kaloo qabsan kara ardayga waxaa ka mid ah inuu waayo waxa la yidhahdo face to face interaction oo macallinkii uu maxaa la yidhahdaa laga yaabi lahaa haddii uu maanta galaas u fariisto su-aasha uu doonayo siduu doono u weydiin karo maxaa la yidhahdaa macalinka iyo ardayga macaamilkii dhex mari lahaa inuu meeshii ka maqan yahay waa caqabad jirto oo laga yaabo ardayda inay qabsato waxyaabaha kale ay qabsan kara ardayda waxaa ka mid ah maadooyinka qaar waxaa suurtagala inay u baahan yihiin in la isdul taago oo practical u baahan laga yaabay marka in uu inuuna heli karin materialkii practicalka ahaa laga yaabo inta badan inay caqabada ka imaadaan laakiin aan rajaynin ayada nafteeda waqti dhow in la daaweyn karo waxyaabaha kale oo dhibaatada ku noqon kara ardayda waxaa ka mid a ardayga markiisa hore haddii ay dabeicadiisa ay ahayd arday iska lazy ah oo kale oo laga yaabay kalaaska hadduu joogo in macalinka aragtidiisa iyo waxyaabahaas oo kale uu wax ku baran jiray markaan maadaama uu firi yahay waxaa laga yaabaa in taskiskii iyo howlihii laga rabay in marba mar ka dambeyso uu gadaal usii dhigi karo taasna ay keento yacni inuu kalaaskii isaga hari karo
aada mahadsantaa muddooyinkan dambe marka dadka qaabka online-ka ah wax ku baranaya aada ayuu usoo badanayaan maxaa ugu wacanna ayay kula tahay
faktorka koowaad waxaan dhihi karnaa waa uun keliya dadkii oo helaya internetkii isticmaalkiisii ayuu ku batay taasaa waxay keenaysaa marka in onlinekii wax lagu baran karo ay dadkii bartaan marba haddii marka aad haysato internetkii cidna kuuma diideyso cidna kaama xigta yacni darsigii internetka ku baahsanaa waad baran kartaa waadna adeegsan kartaa fursadda keliya waxa waaye inaad haysato internet laga yaabee waxaa iska jiri karaa koorsooyin iska firi ah koorsooyin iska jaban marka qofku ku dhiiran karaa isla markiiba inuu online wax ku barto waa tahay sidee xirfadeena ugu horumarin karnaa marka waxbarashada online-ka ah
xirfadeenna waan ku horumari karnaa internetka annagoo isticmaalayna online learning waxaana noo suurto gelinaya waxaa jira macalimiin dad maxaa leedaa lecturers soo dhigaya maxaa leedaa waxyaabihii expertiska ay ku ahaayeen oo ay barteen oo ay muddona ku shaqaynayeen oo ay rabaan in maxaa leedaa dadka kale oo ayaga ka dambeeya same fieldiga ay yihiin in maxaa leedaa ay ka faa'iidaystaan marka qofka xirfadda uu doonayo inuu barto isaga ayay ku xiran tahay habkii iyo qaabkii u raadsan lahaa uu kaga heli lahaa internetka haddii marka uu isla helo xirfaddii uu rabay iyo lecturerkii macallinkii maxaa leedaa bixinaya darsigan xirfaddiisu wuu horumarsan karaa marka waxay ku xiran tahay un keliya xirfadda adiga aad doonaysid inay marka hore ay kuusii cayiman tahay danna aad hesho maxaa la yidhahdaa macallinkii maxaa la yidhahdaa contentiskaas diyaarin lahaa oo sameynaya sidaan ognahay marka online-ka ama internetka waxyaabaha loo adeegsado waxaa ka mid ah in dadka lagu tarangareeyo lagu tababaro maxaa leedaa daraaso lagu siiyo koorsooyin gaagaaban waxyaabahaas marka waxay keenayaan dadka inay maxaa leedaha xirfadihii inay kor u kacaan oo suurtagal tahay macalinkan inuuna kuugu imaan karin meesha aad joogto inuuna kuugu imaan karin maxaa leeda dalkaaga laakiin internetkaas uu sukiin keeni karo taas marka waxay keenaysaa dad badan oo aan aaminsanahay maanta ka faa'iidaysteen internetka iyo online learningka in maanta xirfadihii ay ka korsadeen danna ay maanta ku shaqaysanayaan waan hubaa inay jirto yacni sidee marka ayay ku heli karaan ardaydeena oo ay uga faa'iidaysan karaan
ardaydeena soomaaliyeed waxa ay ku heli karaan online learningkaas waxaa keliya oo caqabada noqon karaan isleeyahay waa internet availability-ga oo dalkeenna marka aan joogno laga yaabo inuu aada isaga hooseeyo oo dadkii inta badan ayn internetkii wada haysanin haddii ay wada haystaanna ama ay haystaan intooda badanna uu yahay mid iska xoogaa daciifa laakiin ardadeenna wax ka hortaagan maanta in online learning wax ku bartaan keliya waxaan aaminsana inay tahay uun internetkaas availabilitygiisa oo iska hooseeya haddii markaan helno internet fiican xawaarihiisu fiican yahay oo maxaa le suurto gelinaya in daraasa aan ku qaadan karno waxaan isleeyahay ardadeenna way ka faa'iidaysan karaan wayna wax ku baran karaan waana fursad maxaa layidhahdaa caalamka maanta inta badan ay haystaan bulshada ku nool
ugu dambeyn adigoo ka faa-iideysanaya jaaniska idaacadda ku siiso dad badan oo jecel in ay qaab online ah wax ku bartaan ayaa laga yaabaa in ay ku dhageysanayaan maxay tahay talada ugu dambeysa aada siinaysa
dadka dhegeysanaya maanta waxaan tala aan siinayaa qofka doonaya inuu internetka ama si online ah wax ku barto marka hore waxa fiican inuu diyaar u yahay qofka waan rabaa online rabaa in wax ku barto keliya waxba laguma helaayo waxaa muhiima qofka marka hore inuu samaysto timetable uuna dhaafaynin oo tusaale ahaan haddii wax kasta ay yimaadaan caqabadaha dalkeena iska haysta iskan dhaqaanaa dadku iska xawmaa leerta in qofka marka hore hadafkiisa uu cadyahay waxa aad doonaysa inaad barato waad baran kartaa online ha ahaato waa inaa marka hore uu laakiin hadafkaada kuu cadyahay kana dhabaydaa yacni oo wax kaa celin karaa ayna jirin labo in la helo internetkan oo aan sheegayno maanta availabilitygiisa uu iska liito in dadkii ay si siman ama maxaa la yidhahda ay u helaan internetkii waa talada labaad haddii ay taas la helo marka waa laga faa'iidaysan karaa internetkii waana laga waxna waa lagu baran karaa online-ka midda labaad oo aan isleeyahay waan kula talinayaa waxaa ka mid ah in haddii aada is og tahay inaad tahay arday maxaa la yidhahdaa ama qof yaqaanaa leysinimada iyo isku og oo maxaa la dabeecaddaas ama behaviorkaas isku og inaad tahay online learning macnaheeda ma ma ku anfacayo marka waxaa fiican inaad kalaas maxaa layidhahdaa physical aad tagto si maxaa la xirfadaada iyo wixii aad doonaysay iyo hadafka aad lahayd aad uga mero dhaliso laakiin adigoo is og inaad tahay maxaa la yidhahdaa qof lazy ah maxaa la yidhahdaa haddana aad tirahdo online wax ku baranaya macnaheeda waxa waaye waan socan weynay aan oradno
guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal waxaa soo saartay idinlana socodsiinaysa anigoo ah caaisho nur aadan farsamadii yaasiryayooma inta aan toddobaadka dambe ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo ammaane allah